wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in lagu joojiyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyo gabdhaha yaryar kaas oo u geysta saameyn dhanka caafimaadka gudniinka loo yaqaano fircooniga oo ah caada dhaqameed laga adeegsado wadamo badan oo soomaaliya ka mid tahay laguna sameeyo gabdhaha da-doodu ka yartahay shan iyo tobanka sano ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay xadgudub ka baxsan xuquuqda aadanaha kaas oo loo geysto gabdhaha yaryar iyo haweenka ayna kala kulmaan dhibaatooyin badan sida dhiigbax ay gabadhu la kulanto xilliga uu dhacayo falka guruucan ee gudniinka fircooniga wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi juraati oo ka hadashay dhibaatada uu gudniinka fircooniga u geysto gabdhaha lagu sameeyo ayaa sheegtay in goobaha waxbarashada sida iskuulada jaamacadaha iyo madarasooyinka ay ka bilaabi doonaan wacyigelin lagu joojinayo gudniinka fircooniga ayna la kaashanayaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland oo gacanta ku haysa goobaha waxbarashada gudniinkii xumaa ee aanu diidaneene lagu samaynayay hablaheenna sharafta leh in aan meel walba geyno si uu u suulo barnaamijkaas barnaamijkaas waa barnaamij aada u dhib badan gabdho badan buu naga salaaftay oo naga dilay kuwo kaloo hadda aanan hooyooyinkoodii iyo waalidiintooda ay ku baraarugsaneegna wuu naga dili doonaa marka saa darteed waxaan rabnaa in laga soo bilaabo aas-aaska hoose ee la geeyo wasaaradda waxbarashada iskuullada jaamacadaha dhammaan macadyada wax lagu barto oo dhan dugsiyada qur-aanka waxaan rabnaa in barnaamijkan uu kasoo hoos ka soo dhismo oo manhajka waxbarashada lagu daro mar horaan diyaari aan kaga hadalnay halkan barnaamijkan oo n c a noo keentay wuu fulay hadda waan aragnaa in lasoo lasoo keenay codsigaan horaan u dirnay marka alxamdulilaahi waxaan aan samayn doonaa wasaaradda la kaashan doonaa waxbarashada annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda haweenka dadaalka faraha badan oo dabargoynta gudniinka xun farcooniga ah ee ilaahay uusan raalliga ka ahayn geed walbaan u istaagaynaa hadda waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan iskii iskiitara yaryara intaan aan daabacno subaxii markay ardayda daabuurka ay gelayso inaan u qaybinno oo arday walba uu arko inuu waxani wax saxa ahayn hooyadiis uu geeyo aabbihiisu u geeyey in diinta islaamka ay mamnuucday ayaan hadda ka shaqayn doonaa haddii al yidhaahdo manhajkana waa lagu soo dari geed walba iyo tuulo walba iyo meel walba inaan tagno oon barnaamijkan sidii lagu dabargoyn lahaa aan ka shaqaynaan diyaar u nahay wacyigelintan ay wasaaradda haweenka sheegtay in laga bilaabayo goobaha waxbarashada magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee jubbaland ayaa ah mid looga gol leeyahay in bulshada lagu baraarujiyo saamaynta xun ee haweenkeennu ay ka dhaxlaan falkan guruucan ee gudniinka loogu yeero fircooniga